degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa lagu qabtay kulan aqoon isweydaarsi oo ku saabsan ilaalinta deegaanka kulanka oo soconaya muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa iska kaashanaya wasaaradaha arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland iyadoona guddoomiyaha degmada dhoobley uu qeyb ka yahay kulankaasi ujeeddada kulankan ayaa ah in bulshada ku nool degmada dhoobley ay si wadajira uga shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa caqabadaha ka dhasha deegaanka gaar ahaan kuwa ka dhasha isbeddelka cimilada oo deegaanka si weyn u saameeyey guddoomiyaha deegaanka dhoobley mudane xasan cabdi xaashi ayaa waxa uu si rasmi u daafuray isagoona si guud uga warbixiyey waxyaabaha kala duwan ee kulankaasi looga hadli doono aqoonsiwaarsigaas wuxuu ka kooban yahay oo uu taaban doonaa isbeddelka cimilada iyo ilaalinta bii'ada deegaanka runtii saad ogtihiin dadka soomaaliya jooga noloshooda boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba sagaashan aan dhaho waxay ku tirsan yihiin xoolaha nool xoolaha nool xoolaha nool waxay u baahan yihiin inay helaan daaq iyo biyo ay ku noolaadaan marka kadib aan cafirooda la gaari karaa marka baryahan dambe waxaa jiray isbeddel xagga cimilada ah iyo isbeddel aad mu ay sameeyeen oo lagu xadgudbayo dhirtii iyo deegaankii marka waxaan rabnaa inaan macluumaad badan aan kala faa'iidaysano sidii loo ilaalin lahaa deegaanka dhirta muxuu ahay aan wax ooga tar lahayn aan dee waxyaaba badan kala faa'iidaysano muddada saddex beri aan wada joognana si fiican looga faa'iidaysto oo fikra fiican ay ka yimaadaan xagga muxuu ahaa dadweynaha mashruucan waa mashruuc runtii aad iyo aad u taabanaya nolosheenna oo ka sheekeynaya deegaanka siiba dhirta iyo ugaadha iyo noolaha mataqaana ilaahay inugu manaystay ee waddankeenna sidii loo ilaalin lahaa aad ogtihiin deegaano dhan oo xaalf lagu sameeyo baniadamku ay keeneen hawadii iyo mataqaana badihii oo mataqaana lagu xadgudbayo oo sax lagu shubayo kulli waxaas dhan waxay keeneen in deegaankii isbedelo xiliyada roobka mataqaana roobka dib u dhaco marka qaar la waayo dhibaato badan ay ka dhalato dhirtii iyo mataqaana daaqii xooluhu heli jireenna la waayo marka waxaan u baahan nahay maadaama oo aan mashruuca maanta aan u madlan nahay oonu ka wada sheekaysan doono in dadku ay ikhtiraaxaad keenaan oo fikir keenaan bal sidii loo dhowri lahaa deegaanka ee isbeddelka cimilada socda mataqaana loola tafaacul lahaa oo mataqaana loola qabsan lahaa